asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu subax wanaagsan kusoo dhawaada warka subaxnimo ee dalsoon qodobada saaka ugu waaweynna waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo shirkadaha bixiya adeeg internetka ku amartay in la xiro dhammaanba baraha bulshada ee al-shabaab ay wax ku baahiyaan kulan looga hadlayay amniga iyo wadashaqeynta laamaha ammaanka oo magaalada iyo maamulada degmooyinka gobolka oo muqdisho lagu qabtay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo booqasho rasmi ay ugu bilaabatay dalka uganda mucaaradka dalka jabuuti oo ku baaqay in dalka loo turo kadib weerar ay fallaago ay ku fulisay ama ay ku laysay askar dalkaas u dhalatay qaar ka mid ah dadka baayaa gaarka qaba ee ku nool magaalada muqdisho oo la gaarsiiyey deeq raashin oo ka timid qoyska allah u naxariistay weriye cawil daahir iyo ukrain oo markaasi guulo ku tilmaamtay weerar lagu qaaday buundo isku xirta gobol muhiim u ah ruushka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaq wanaagsan saaxiibyaal waa subaxnimo axada taarikhdan waxay ugu beegan tahay sagaalka bisha tobnaad laba kun labaiyo labaatan kusoo dhawaada warkii ofisana dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa xirtay dhammaan barbarihii internetka ee lagu baahan jiray wararka al-shabaab sida lagu caddeeyay war saxaafadeed kasoo baxay wasaaradda boostada isgaarsiinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al cadaala ayaa xaqiijiyey in la xiray oo hawada laga saaray barihii internetka ee al-shabaab iyadoona markaasi lasoo bandhigay liiska ilaaha maadiis barihii ugu waaweynaa ee al-shabaab warbaahinta waxa ay waa xiran yihiin waana socdaa howlgallo waana dhammaystiri doonaa dowladda inta dhiman waa ku mahadsan yihiin shacabka soomaaliyeed dhammaantood ayuu yidhi wasiir al cadaala sidoo kale wasiirka oo shaaciyey email uu markaasi dowladda markaa ay kusoo ogeysiin karto qofkii arka buu yidhi beejka lagu baahiyo wararka ku saabsan al-shabaab ayuu qoraalkiisa si raaciyay uu bartiisa facebooka soo dhigay waxaana si xushmad leh u weydiisanaynaa qofkii arka bar warbaahineed oo al-shabaab markaasi ay leedahay in nala wadaago waxyaabaha markaasi ay markaa ku baahinayaan ayuu yidhi wasiir al cadaala dhinaca kale shirkadaha bixiya internetka soomaaliya ayaa toos loogu wargeliyey inay markaas inay markaasi la xayiro la xayiri karaan inay markaasi ay xayiri karaan oo markaasi mas-uuliyaddii ka saaran tahay baraha al-shabaab ay ku baahiyaan fikradooda ama fariimahooda al-shabaab ayuu yidhi webseedo muddo dheer baahin jiray wararka al-shabaab ayaa hadda hawda laga saaray kuwaas ay ku jiraan kuwa ugu waaweyn markaas oo al-shabaab ay wararka ku baahin jireen sida ku cad qoraalka ama amarka wasaaradda boostada isgaarsiinta xukuumadda soomaaliya shirkada ayaana laga dalbaday in webseedadaas ay xiraan ugu dambeyn jimcihii shalay waana ugu dambeyntii ayaa lagu yidhi waana la xirayaa waxaana dowladda federaalk ee soomaaliya ee dhammaanba ay ogeysiisay shirkadaha markaasi isgaarsiineed ee dalka in markaas la xiro dhammaanba adeegyada websetka ee internetka ee al-shabaab markaas wararkooda ay ku baahiyeen ama ay ku baahin jireen tallaabadan ayaa timid iyadoo maalmihii lasoo dhaafay si weyn markaas baraha bulshada loogu faaqidayo hadallo markaas aada u kulkulal oo qaarkoodna markaas dowladda markaa lagu weerarayay oo markaa oo mid kamid ah dadka xabsigurubka muqdisho gaar ahaan sheekh xasan daahir aweys oo markaasi bartiisa facebook iyo youtube-kiisa si weyn uga hadlayay arrimaha ku saabsan dowladda federaalk ee soomaaliya dhinaca kalena kulan looga hadlayay amniga iyo wadashaqeynta laamaha amniga ah iyo maamulada degmooyinka gobolka banaadir ayaa xalay lagu qabtay magaalada muqdisho faadimo cabdiqaadir xasan ayaa faahfaahinaysa kulankan ayaa ahaa mid ay isugu yimaadeen hay-adaha amniga sida nabad sugidda iyo booliiska soomaaliya dhinaca qaybta bartamaha iyo guddoomiyaasha degmooyinka xamarweyne shangaane cabdicasiis iyo guddoomiyaha degmada warta nabadda isla degmada warta nabadda ayaa lagu qabtay diraddana waxaa lagu saarayay sugidda amniga guud ee caasimadda muqdisho iyo qaabkii ay ku wada shaqeyn lahaayeen hay-adaha amniga iyo maamulada degmooyinka gobolka banaadir arrimaha kale ee kulanka looga hadlay ayaa ahaa sidii ka hortag xoogan loogu sameyn lahaa falalka lidiga ku ah ammaanka dalka si wadajir ah waxaa u shir guddoominaya kusimaha taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir ahna taliya xigeenka qaybta siciid baryare iyo taliyaha nabad sugidda gobolka banaadir muxudiin warbac iyadoona taliyayaasha nabad sugidda degmooyinka dhinaca qaybta bartamaha iyo taliyayaasha saldhigyadana ay halkaasi xaadir ku ahaayeen kulan dheer misena saacado badan qaatay ayuu ahaa islamarkaana waxaa la isku soo hadal qaaday xaalada guud ee ammaanka dalka iyo sidii loo sii xoojin lahaa wadashaqaynta ka dhexeysa shacabka iyo hay-adaha amniga dhammaan saraakiishii goobjooga ka ahayd halkan ayaa tilmaamay inay muhiim tahay in markasta laga shaqeeyo caqabadaha ay la kulmaan bulshada sidii looga hortegi lahaa waxaana sidoo kale ay sheegeen in kulamada sidan oo kale ah dhowaan lagu qaban doono degmooyinka kale ee harsan maadaama degmooyin dhowra hore loogu soo qabtay soo idlaanshiyaha kulanka kadib si kooban ujeedka kulanka waxaa ugu hadashay zaynab maxamuud warsame xaabsey gudoomiyaha degmada warta nabadda ee gobolka banaadir waxaa caawa kulan soo socday muddooyinkan dambeba kana socday caasimada dalka ee muqdisho inoogu qabsoomay degmada warta nabadda kulankaasoo ku saabsanaa wada shaqeynta hay-adaha amniga iyo maamulada degmooyinka waxaa ilaahay mahadiisa inuu caawa kulankan si gaara u quseeyey degmooyinka bartamaha oo ay ku jiraan degmada warta nabadda boondheere cabdicasiis shangaani iyo xamarweyne kuwaasoo isugu imaadeen taliyaasha booliiska taliyaasha nabadsugidda iyo maamulada degmooyinka oo horkacayeen labada taliye ee kusimaha taliyaha ciidanka booliiska gobolka banaadir ahna taliya ku-xigeenka iyo taliyaha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee gobolka banaadir waxaana inta badan kulankaasi lagu korfeenayay isbedelada amni ee guud ahaan wadanka ka socda si gaara gobolka banaadir iyo qaabkii loo sii xoojin lahaa amniga iyo kala dambeynta caasimadda waxaa sidoo kale halkan caawa waqti badan lagu bixiyey awaamir aan rajeynayno insha allah inay ka qabsoonto caasimadda oo horeyna boqolkiiba sagaashan ay uga qabsoomeen inta harsanna rajeynayno inay ka qayb qaadan doonaan amniga iyo bilicda caasimadda oo iska kaashan doonaan hay-adaha amniga iyo maamulada degmooyinkaas ay ka mid tahay in aanan la degi karin guri aanan soo marin broseskii saxda ahaa ee diiwaangelinta iyo kareynta guryaha markii aan saas leenahayna ay tahay in gurigii lagu arko isaga oonan la degay oosa soo marin hay-adaha amniga iyo maamulka tallaabo sharci oo ka qaadi doonaan hay-adaha amniga iyo maamulka oo iskaashanaya sidoo kalena guryaha badanaa ee guleerarkooda ay dansan yihiin shantaas degmo ay ku yaalaan waxaa tallaabo sharci ah laga qaadi doonaa ayagana maadaama mugdiga uu qeyb weyn uu ka yahay amni darada dadka shacabka ah badanaa meelaha ay uga imaadaan haddaba guud ahaan maamulada iyo hay-adaha amniga oo iskaashanaya waxay waqti badan gelin doonaan horeyna u geliyeen sidii isbedel wanaagsan ee iskaashi ay bulshadu habeen iyo maalinba horey ugu jiifi jireen inay sii laba jibaaraan faadumo cabduqaadir raadi ay tibiga dalsan muqdisho
mahadsan waryahayga faadumo cabduqaadir xasan ayay taasi heeda dhinaca kalena madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa booqasho waxa ay ugu bilaabatay magaalada kambala ee dalkaasi uganda halkaas oo shalay gelinkii dambe uu uga mabaxay magaalada muqdisho madaxweynaha ayaa yuufda hogaaminayo ay booqasho ugu bilaabtay dalka uganda ayaa si deyn loogu soo dhaweeyay magaalada kambala ee caasimadda dalkaasi madaxweynaha ayaa wadahadallo ku qatuma xoojinta iyo garbisaaga halganka dalka looga saaraya al-shabaab waxa uu la yeelanayaa madaxda dalkaasi taageero heer gobol ah loogu helo howlgallada socdaa lana xoojiyo iskaashiga ku aadan aanka amniga sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ayaa inta uu ku sugan yahay dalka uganda wuxuu kala qeybgeli doonaa madaxda dalka gobolka xuska lixdan guurada kasoo wareegatay aasaaska dalkaasi uganda madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa u hambaliyey shacabka iyo dowladda uganda sanad guurada lixdanaad ee kasoo wareegatay xornimada dalkaas oo ay u dabaaldegayaan maalmahan ugu soo aadan isagoo tilmaamay in shacabka iyo dowladda soomaaliyeedba ay ugu mahadcelinayaan dowrka ay ka qaadanayaan ciidamada uganda nabadda iyo xasilinta soomaaliya markaana dadka qaar kamid dadka baayaha gaarka qaba ee ku nool magaalada muqdisho ayaa la gaarsiiyey deeq raashina oo ka timid qoyska allaha u naxariistay rugcaddaa asxaafeed weriya cawil daahir oo markaasi bisha mawlid awiyey waryahayga xasan salaad xasanlaki ayaa eegaya in la weyneeyo bisha mawliid gaar ahaan labiyo tobanka bisha mawliid oo ah maalinta uu dhashay xabiibkeena moxamed naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ahaatee ayaa maanta deeq raashin ah oo loo bixiyey allaha qabrigiisa neecow iyo naxariisba allah uga yeeleen marxuum wariye cawil daahira salaad oo ka mid ahaa wariyaashii rugcadaaga ah ee dalka soomaaliya iyo waayaha adagba u soo shaqeeya bulshada ayaa maanta deeq raashin oo isugu jirta bur bariis sokor baasto saliid iyo caano ay ururka dhallinyarada soomaaliyeed ee kulansan ay gaarsiiyeen ama ay guddoonsiiyeen qaar ka mid ah dadka baahiya gaarka ah qaba kuwaasi oo ka mid a dadka barakacayaasha ee ku nool magaalada muqdisho guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee ururka dhallinyarada kulansan mudane maxamed saalax iidle oo ka hadlay goobta raashinka ayaa faahfaahin ka bixinaya deeqdan kala duwan iyo cidda soo wakiilatay in deeqdani loo bixiyo anigoo ah maxamed saalax iidle guddoomiye ku-xigeenka kulansan youth organization waxaanu maanta halkan ku qabanaynaa munaasabad sida caadada ahayd maalinta mawliidka labaiyo tobanka mawliid kun afar boqol afartan iyo afar kuna beegan sideedii bishii tobnaad labada kun iyo labaiyo labaatanka waxaan halkan ku qabanaynaa munaasabad aanu walaalaha naafada ah deeq raashin ah aanu ku wareejinayno aynu soo wakiisheen qoyska reer cawil daahir salaad oo ay ugu horeyso digtoonayso maryan xasan aadan samater iyo caruurteeda iyo qoyskeeda iyagoona soo wakiisheen maanta waxaanu u qaybinaynaa raashin walaalaha naafada raashin ka kooban miiliska qofka bini aadamka ugu talagalay in la isticmaalo sida burka bariiska sokorta caanaha iyo wixii reer uu isticmaali lahaa oo dhan inaan ugu talagalnay bishaa mawliidka ah inay ka faa'iidaystaan in ilaahay ajar iyo xasanaad uu ka gaadhsiiyo marxuumkii weynaa cawil daahir salaad oo maanta oo kale xuskiisa aanu mawliidka loo wakiilan jireen inaanu u gudbinno walaalaha naafada ah sidaad u jeedaanba dadkana waa dad aada u danyar tabar yar weliba ay u dheer tahay baahi gaara dadka soomaaliyeed waxaanu ka codsanaynaa in sidan si lamid ah ay walaalahooda iyo soomaalida kaleba ay soo gaadhsiiyaan waxay awoodaan anigoo ku hadlaya mar labaad magacayga magaca guddoomiyaha culanson youth organization abubakar xasan aadan iyo tiimka guud ahaan culanson waxaanu maanta aada u soo dhaweynaynaa aanu ku faraxsannahay inaanu maanta la qaybsanno dareenkooda baahidooda wixii aanu ka qaban karayno annagu weliba maanta annagoo ka wakiila qoyskaa weyn ee marxuum cawil daahir salaad waxaan leenahay u soo duceeya cawil daahir salaad waxa weeye waxay ka timi qoyskiisii qaar ka mid a dadka baahiyaha gaarka qaba ee ka faa'iidaystay deeqda raashinka ah oo ay ka heleen ururka dhallinyarada soomaaliyeed ee kulansan ayaa u duceeyey allana uga baryey in qabrigiisa neecow naxariis iyo nuurba uga yeelo allah u raxmaday weriye cawil daahir salaad waxayna sidoo kale u mahadceliyeen ururka dhallinyarada soomaaliyeed ee kulansan halkaana loogu wada duceeyey marxuumka oo maanta sadaqadan loo bixiyey
anigoo ah xuseen maxamuud maxamed nuur shacali allah barakeeye dhallinyarada kulansan muraadkooda horta allaa saalo insha alla cawil daahir salaadna asigana qabrigiisa waasac allaha ugu dhigo siinidiid ilaahay jannada fardoosa allaha ka waraabiyo kow maaha law maaha mar kasta waana soo xasuustaan sidiinoo soo xasuustaan idinkana allah idiin barakeeyo muraadkiina iyo muraad muslimba allaa saalo magacayga awalan xasan aadan axmed waaye maasha allah alxamdulilahi rabbialcaalamiin awel ilaahay baa mahad iska leh deeqdan maanta yacni raggan dhallinyaradana soo godoonsiiyeen kulunsan walaalaheen aadaan ugu mahad celinaynaa waayo in badan ayaynu xuseen khayr allah siiyo sida ay noo jecelyihiin walaalahood ay isku garab taageen oo dadka lixaadkooda dhiman yahay oo dadka naafadaan dadka magaalada uga jilcan ay yihiin oo alxamdulilahi rabbialcaalamiin mar walaybana isku holqaamaan in yacni ay garab istaagaan dadka tabaalaysan waa ugu mahad celinaynaa maaragtay arrintaas aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa walaal waa mahadsantiin reer kulunsan kulli ninka marxuumka dhintayna dhammaan eheladiisa kulli qaraabadiisa kulli allah nabad yeelo caafimaad iyo jannada allah ogeeyo sigan ilaahay idankiisa laba iyo tobanka bisha mawliid waa maalin mug weyn xusuus qalbiyada dadka muslimiinta iyo dunida islaamka u leh maalintii uu dhashay nebigeena xabiibka muxamed naxariisii nabadgelyo dushiisa allaha yeelee sidoo kalena ay tahay maalin sadaqa loo bixiyey rugcadaa wariya allah u raxmadee cawil daahir salaad xasanlaki raadiyaha iyo telefishinka dalsan muqdisho
guud ahaana warkiis waxnama aad kala socoteen raadiaha dalsan ee magaalada muqdisho kheyrtan dhegeystaha waanaginta ciduu saga waxay dib u heli kartaa bog internetka aan ku leenahay radio dalsan dot com aad ku mahadsantiin dhegeysiga iyo la socodka warka subaxnimo
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel